magaalada dresden oo ku taalla bariga dalka germany waxaa lagu dilay tareen dhexdii wiil soomaaliya halka mid kalena dhaawac soo gaadhay weerarkan waxaa lagu eedeeyey in uu geystay sida ay booliisku sheegeen nin kale oo soomaaliya booliska magaaladaasi ayaa xaqiijiyey in wiilka geeriyooday uu u dhintay dhaawac ka soo gaadhay qoorta iyo meelo kale oo toorey loo adeegsaday waxaana magaciisa lagu sheegay maxamed cabdiraxmaan faarax sidoo kale haddaba waxaa u waramay wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil jacfar badeed cabdilaahi oo ay saaxiibo dhow ahaayeen wiilka la dilay waxaana uu ku bilaabayaa wiilka dhintay shakhsiyadiisa wallaahi maxamed cabdiraxmaan faarax wuxuu ahaa niyo nin dhallinyaraha oo da-daas afartanka iyo iyo dhowr waxu yaro dheer yihiin amba ahba wuxuu ahaa nin macaan oo dadka saacida oo dadka oo dhan oo bulshaawiya oo bulshada aada ugu xidhan nin wuxuu ahaa ninkan xanuunsaday ee dilay isaga laftiisa caawin jiray xagga dhaqaalaha iyo xagga talooyinka nin wuxuu ahaa magaalada oo dhan dhalinyarada joogto o dhan ay garanayso magaaladii hore uu ka yimid hargeysana caankaha kubadda ciyaari jiray wuxuu ahaa saaxiibul ciyaal sideed caruura wuxuu lahaa lix caruura buu lahaa lixdiisa caruura iyo gabadhiisaba wuxuu keenay dalkan jarmalka laba sana imika ku nool yihiin isaguna ilaa sideed sannadood buu ku nool yahay dalkan jarmalka bariga jarmalka weliba magaalada caasimada gobolka shakson oo la yidhahda drison waa tahay jaafer inta aad ka war hayso sidee ayay wax u dhaceen wallaahi niyow inkastoon anigu aan de isaga un baan isku dhownahay oo aanu saaxiib dhownahay oo dadkao dhan isku haytumaan laakiinse aanu kala laba meelood deganahay dadkii goobjooga ahaa iyo dadkii magaalada deganaaba waxa ay noo sheegeen in isaga iyo laba inan oo kale ay wada socdeen oy markaa ay ku socdeen meel suuq oo soomaalida isugu timaado kabacdina ay tareenka istaraasha banka la ydhaahdo ee magaalooyinka dhex mara ay saarnaayeen uu tareenkaasi meel istaagay meesha uu istaagay ayuu ninkaasi ka soo galay markii uu soo galayna saddexdii nin oo wada fadhiya ayuu wuxuu ku bilaabay ninkii uu doonayay inuu dilo marka xabad mid meel wuxuu kaga dhuftay halkaa dhuunta midna wuxuu kaga dhuftay kelida tii saddexaad bay nimadii la socdeen mid isaga dhigay taasna inankaas waxay kaga dhacday gacanta inankaas isaga dhigay waa tahay sida ay booliiska magaaladaasi sheegeen jafrow labada wiil saaxiib ayay ahaayeen ma jiraan waxay isku sheegeen midda kale waxaa jirta in ay booliisku sheegeen in wiilkan dilka geystay dhinaca caafimaadka maanka ay waxsi ahaayeen taas adigu ma og tahay maadaamaad ii sheegtay inaad dhowaanun labada wiilba la joogtay
wallaahi anigu maxay tay waxaan tegey magaalada labadii kun dhowr jeer baan aduu magaalada waan tegtegey waxa weeyaan labada nin saaxiibtinimadoodu may ahayn saaxiibtinimadan dadku ay dee wax walba ku wada socdaan saaxiibtinimadii baa dhowr dhowr nooc oo kale ah boolisku qaabkanay u sheegeen saaxiibtinimadan dee dadku inays yaqaanaan ay isku qayb yihiin ay isku magaalo ka yimaadeen oo isa salaamaan hadday dhibi ku dhacdo u yaro saaciido laakse saaxiib caadiya maaha ninkaasi wuxuu saaxiib lahaa maanta oo magaalada aan tilmaami karaa nin fadxi la yidhaahdo oo kasoo jeeda deegaanka soomaalida waa tahay marka iminka halkee ayay wax marayaan kiiska xaggee ayuu marayaa booliisku ma soo saareen warbixino iyo wax dheeraada oo kale booliska markii loo tegey booliska markii loo tegey waxay dhahaan kiiskan waanu baaraynaa wuxuunu qaadanayaa saddex wiig ilaa laba wiig kabacdi ayaanu siin karnaa meydka aanu siin karnaa markaasa waxaa lagu wareejinayaa dadka aase ee jaaliyadaha muslimiinta ee aase meydka laakiinse intaas kaga horeysa baadhis baa soconaysa waxaa kaloo soconaya in qofka kale maxkamad la saaro ninkastoo de qof waalanba uu yahayba marka maxay ahayd waxaa dhacday inanku dhalinyarada markaan magaalada dhan weydiiyey wuxuu ahaa qof labadii qofee meel wada taaganba ka shakinaya is odhanaya way ku hadalhayaan waxyaabaha facebook ee dadku qabaa'ilada dadka xunxunay waxyaabahaasna soo akrista shakaaki hadduu doono wixii u shakiya qaab qabiil hadduu doono u shakiya qofkii qofkaha uu diidan yahay salaama
kaasi wuxuu ahaa jacfar badeed oo u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil waxaanu ka waramayey wiil lagu dilay dalkaasi jarmalka oo la sheegay in nin kale oo soomaaliyahi uu dilay